Shirkadda Dahabshiil Group ayaa sedax boqol oo kun oo lacagta doolarka Mareykanka ah waxa ay ugu deeqday mashruuca dhismaha buundada degmada Baardheere ee gobolka Gedo, waxaana soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo bulshada degmada Baardheere.
dahabshiil waxaan leenahay waxaad muujiseen laba indhood ma kala seexdaan inaan walaalo nahay deegaanka naga dhexeeyo waddanku naga dhexeeyo dhaliyadu naga dhexayso soomaalinimadu naga dhexayso ayaad noo muujiseen aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxaadna noqoteen sida odayaasha ay u sheegeen qoladii ugu horraysay oo noo jawaabta aad noqoteen qolo kale aan u hanweynayn laakiin adinkaa maanta nooga mudan oo aad iyo aad
haddaan wax yar ka idhaahdo musiibada halkan ka dhacday marka ay dhacday kadib daabshil gurub waxay u istaagtay sidii ay wax oga qayb qaadan lahayd hawsha ay oga qayb qaadan lahayd haddaan nahay heer degmo iyo haddaan nahay heer guud ama gobol ama guud baan nahay iyo meel kastoo joogno codsiga asaga ahaa haddii aan iska waraysanay shirkaddu waxay qaadatay inay ka jawaabto baahida ayadana ummadeeda aad la qaybsato waana wax lagu yaqaan oo hadda ka hor waxaana soo mari jiray abaaraana soo maray waa laogya waa ka qayb qaadanay fatahaadda intay socotay waa ka qayb qaadanay bundada hadda dhisan oo xagga noogu dhisan waa ka qayb qaadanay kuwo kalena waa ka qayb qaadan doonaa tanna waa ka qayb qaadanaa insha allahu tacaala Madax ka socotay shirkadda Dahabshiil Group ayaa iyaguna goobta ka hadlay.
shirkadda dahabshiil oo uu chairman ka yahay maxamed siciid ducaale een, guddoomiyaha ku xigana uu yahay cabdirashiid maxamed ducaale een, waxay runtii een, u taagan yihiin in ay ummadda soomaaliyeed kala qayb qaadas- qaataan itaalkooda iyo awooddooda wixii dhib iyo dhibaato ka taagan Een, waad ogtihiin waddankeennu waanu badan yahay waanu kala qaybqaybsan yahay Een, baahiyaha ka jirana ilaahay unbaa subxaana wa tacaala ayuunbaa awoodi kara qof bini aadami wax kastoo u haysto waxa uu tari karaa waa wax yar Een, sidaa awgeed shirkaddu waxa ay runtii ka qayb qaadataa ee, mashaakilka iyo dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed ka haysta meel kastoo ay joogaan Een, waa ay ka qayb qaadataa markhaatina waanu ka nahay idinkuna markhaati baa ka tihiin Een, waxa aynu markhaati ka nahay in aan idin soo gaadhsiino lacag dhan saddex boqol oo kun oo doolar oo haddii ilaah ka dhigayo au oday ka yahay guddoonsiinna doono haddii ilaah ka dhiga guddiga aanu guddoonsiin doono haddii ilaah ka dhigo maamulka iyo guddoomiyaha guddiga iyo haddii ilaah ka dhigo guddoomiyaha shirkadda aanu guddoonsiin doono haddii ilaah ka dhigo Een, waa ilaahay mahadii waana naga- waana naga guddoomi